Tababar Kormeerka Qaado Aqoonta Dhakhaatiirta oo la xiriira Howlwadyaalka Caafimaadka isbitaalada magaalada Muqdisho iyo waliba la oggowday gobolka Banaadir. Agaasimaha Guud ee Agaasinka Caafimaadka Gobolka Banaadir, Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud yana tababar koonfuri shaqaalaha caafimaadka ee Tumilama isbitaal oo Muqdisho ku howlgalow.
public iyo private ba waana hoos imaadaan oo magaaladan ku yaalo xogta marka hore waxaan haysanaa oo aan ka heli jirna only xarumaha caafimaadka ee public waxaa la yidhi marka xogta badan waxay ku maqan tahay private hospitaleska runtii waxaa ogtihiin private hospitaleska shaqo aada u wanaagsana dadka gobolkan banaadir degan loogu qabtaa iyo soomaaliya oo dhan hooyo maaragtay first trimesterkeeda imaatay ilaa iyo dhalmadeeda si wanaagsan ugu dhashay ilmaheeda talaal loo bilaabay ilaa uu talaalka ka dhammaysto ka dhammaysto si wanaagsan ugu dhammaaday waxaa la lahaa marka xogta talaalkana waa maqan tahay xogta hooyo soomaaliyeed ee si caafimaad qabto ku dhashana waa la la-yahay macnaha nambarka wuu yaryahay si loo helo marka waxaa la yidhi isbitaalada privateka engagementa loo sameeya maanta waxaa xusid mudan tababarkan in maamul gobolka banaadir agaasinkiisa caafimaadka aysan cidna kala qayb qaadanayn oo asiga uu leeyahay tababarkan cid lacag nagu bixisa ma jirto doonar asiguna ma jirto shanta maalin ama lixda maalin aa soconaysiin tababarkan kumlid waxaa kofar gareynaya maamul gobolka banaadir oo maaragtay gudoomiyihii gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ay ka go-an tahay in la daadajiyo adeegga caafimaadka lana helo xogta xogta ugu saxsaneed adeegga caafimaadka maanta tababarkan waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidaysatiin dabcan isbitaallo kala duwanaa ka imaateen isbitaalada ugu muhiimsan ayaa maanta ka bilaabeynaa ugu waaweynaa dabcan isbitaalada dhan waa noo wanaagsan yihiin laakiin waxaa hadda taarikad ka saarnay kuwa ugu waaweyn ee maaragtay shaqada ugu wanaagsan qabtaan tababarka markaa ka faa'iidaysteen kadib waxaa rabnaa si lilaahi oo ilaahay idinkuu ogyahay xogta inaad si saxa usoo gudbisaan dabcan isbitaal kasto qofa uu asteeyey ama laba qof waa joogaan annaga waxaa naga go-aan tababar saxa inaan idin siino tiimka jamaaisyadan aada ugu kalsoonnaha dhammaanteen annagoo isku duwan isbitaalada iyo agaasinka caafimaadka dhammaantiis waxaa rabnaa in banaadir la helo xog muhiim saxsan maaragtay aan la kugaraynin maaragtay been aan laga sheegin waxaa la yidhaahdaa talaalka ilmaha aada u hooseeya haddana ilmihii waa la talaalaa xarumihii waa laga talaalaa isbitaaladii iyo meel walbana waa laga talaalaa laakiin maxaa waa sababta u hooseeyo xogtiyaa maqan dadka xogtan maanta maaragtay keeni lahaa ama maaragtay cilmigeeda iyo aqoonteeda lahaa tihiin waxaa rabnaa tababarkan kadib inaad maaragtay wixii laydiin asteeyey aad kasoo bixi doontiin hadday tahay tallaal hadday tahay hooyo ku dhashay hadday tahay maaragtay calin ku dhashay hadday tahay qof dhimatay xogtaas oo dhan agaasinka caafimaad keliya muhiim umahan soomaaliya o dhan ay muhiim u tahay tababarkan oo dareero doona muddo shan maalin eh iyo waliba ku qeyb galahaya howlwadyaalka tumilama isbitaal oo kumada ee xaanku howlgalow gobolka banaadir